aynu ku horreynay xaaladda magaalada laascaanood ayaa kacsanayd maalmahan iyadoo ay ka socdeen bannaanbaxyo daba socday dil toddobaadkii hore magaalada loogu geystay mid ka mida siyaasiyiinta deegaanka qulqulutooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada somalilan rasaas fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka waraystay wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariin axmed olol maxamed bashiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay guud ahaan magaalada laascaanood saddexdii maalmood oo ugu dambeysay waxaa ka taagneed xaalad aada u adag oo la xidhiidha banaanbaxyo ka soconayey shalay iyo wixii loo gaadho maanta banaanbaxyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwaneyd shalay gelinkii dambe laba qof ayaa ku dhaawacmay bartamaha magaalada oo ka mida dadka shacabka ah horay banaanbaxyo aada u culus baa ka dhacay oo ay dad ku dhinteen toddoba qof gaadhaya shan iyo afartan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta caafimaadka iyo dadka cusbitaallada magaalada laascaanood marka xaaladda hadda ay ku jirto magaalada laascaanood banaanbaxiyo kama socdaan laakiin meel kasta oo ka mida maskuusyada ku yaalla magaalada gudaheeda waxaa taagan ciidamo militariya meelaha la isugu yimaado iyo goobaha isgoosyada ee baabuurta ay maraan waxaa laga dareemayaa in ay tahay meel dhibaata ay ka dhacday oo saameyn badan ay ku yeelatay nolosha dadka cabdikariino bal waxaad iiga warantaa dadka magaalada maalmihii lasoo dhaafay waa sidee xaaladoodu ma dad ma jiraan dad ka barakacay magaalada
maxamed bashiirow guud ahaan gobolka sool dadaadu badan baa ku noolaa arrimaha hadda ka taagani waxay keeneen in dadku ay soo waajahdo in ay cabsi badan ay dareemaan mar kasta oo banaanbax dhaco ama xabad ay maqlaan dadku inay kala cararaan oo waxaad arkaysaa qof hadduu maqlo banaanbax ama xabad dhacaysa inay dadku ay markiiba orod sii daynayaan oo muheradaha la xirayo guud ahaanna degmada laascaanood sida aan aragnay goobaha dadku ay baabuurta ka raacaan hadday tahay istaamada magaalooyinka garowe burco buurhaadle gaadiid aada u badan baa taagan oo reerasida baabuurta basaska iyo reer ayay dadku ku qaxayaan oo ay alaabta saarteen waxayna noo sheegeen dadka gaadiidleydaha in baabuurba waayey oo dadku ay si weyn ay doonayaan inay magaalada isaga tagaan waana laga dareemayaa goobaha qaar annagaa tagnay oo indhaha iyadaanu kusoo aragnay edukaamadii iyo ganacsigii waa sidee ma furan yihiin dadku ma helayaan adeegyada ay u baahan yihiin sida raashinkii iyo farmashiyaashii daawooyinka laga helayey waa sidee isgaarsiinta magaalada side maxamed haddaynu ku horeyno dhanka isgaarsiinta shalay gelinka hore waxaa la kixinay guud ahaan isgaarsiinta oo dhan hadday noqoto telefoon iyo hadday internet noqoto dhowr saacadood waxaa maqlaa adeega telefoonada magaalada laascaanood wax shirina lagama isticmaalo oo lacaga dadku waxay isticmaalaan oo ay ku tiirsan yihiin waa lacagta telefoonada ee elektroniga u dhex marta taasoo ay ka kala dirsadeen shirkadaha kala duwan dahabshiil somtel iyo telesom iyo geris waxayna dadku ay markaasi ku noqotay arrin aad ay cabsi badan ku abuurtay markay istaagtay waxay wax ku iibsanayeen waxay wax ku cunayeen adeegyadii ay dawooyinka ku gadanayeen dadka cusbitaalada ku jira cuntada ay ku gadanayeen marka shirkaduhu markii dambe waxay soo celiyeen hadalkii oo keliya laakiin waxaa xagga do-doona ay kaga jiraan internetkii iyo xiriirka ee adduunyada ay la lahaayeen baraha bulshada ee lagu xidhiidaya ay dadku ay ku wada hadlayeen qof ma oga qofka ka maqan magaalada laascaanood ehelkiisa uu meel kala joogo ama qofka doonaya inuu xog ka helo ma heli karayo oo baraha bulshada xidhiirkooda iyo internetkaasi magaalada uu ka go-an yahay dukaamada muharadaha dhowrka cashee mudaharadada culus socdeen meel furana ma jirin labada cashee ugu horreysay xoola lama qarin haweenka dadka dayarkaa ee caanaha ku iibiya laaminada oo ah meelaha banaanbaxyada sida ugu saameeyeen noloshoodu waxay noqotay inay meesha ka baxdo haddadan aan kula hadlayo goobaha furana waa goobo teelteel ah marka aada masaafo fog socoto waxaad ku arkaysaa dhowr dukaan iyo muherado furan dadku waxay tegayaan koolayaasha magaalada dhanka waqooyi dooda ku yaala ayaa dadka qaarkiis tarisanaya laakiin lama odran karo xarumihii ganacsiga iyo susocodkii iyo siday dadku u shaqaysan jireen iyo marka la tiiriyo sida ay u camirayn jirtay oo gaadiidku ay ga bixi jireen iyo meel kasta ay furaan jirtay sidii uma fura meelaha furana waa meelo belinka hore baa lagu arkaya goobaha qaarkood inay furan yihiin oo meheradaha ganacsiga iyo ay ka mid yihiin laakiin meelo laysugu yimaado oo dadku ay ku kulmaan oo bartamaha magaalada ma jirto kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada laascanood cabdikariim olol oo khadka telefoonka ee magaaladaasi iigu warramayey dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o a du ay wacday taleefanada duqa magaalada laascaanood taliyaha guud ee booliiska somalilan taliyaha booliiska gobolka sool iyo wasiirka warfaafinta somalilan kuwaasi oo aan ka jawaabin wicitaankeenna marka ugu horreysa ay noo suurto gasho inaan waraysi la yeelanno waan idiin soo gudbin doonnaa